asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee aan hadba dhinac u raacno innaga oo maaragtay rabna inaynu bal bulshada wax un faa'iido u leh usoo gudbinno teenan maantana waa mid ka mid a sheekooyinkeenaas haddii ay beydmahayo abka soo gaadhka ahaa waxaa la yidhi nin ayaa waxa uu aada ugu sheekayn jiray sheekooyinka sarbeebta sarbeebta ayuu aada u yaqaanay ninkaa isagii nin ku ba-an buu ahaa sheekooyinka sarbeebta maadaama uu sheekooyinka sarbeebta aada ugu baanaa waxa uu sameeyey sheeko sarbeeba ayuu la yimid nimankiibuu u sheekeeyey fuustuu giraangeriyey markuu fuustadii giraangeriyey raggii furada badnaa ee meeshu fadhiyey rag badan oo ka mid ah ayaa haddii eebeydmahayo yaa arrintii isu goday badanaana haddii dad meel fadhiya qofku sheeke aan la fahmin oo aman hebel ku salaysnayn ama sheek heblo ama qabiil hebel ama reer hebel ama dad hebel ama hoteel hebel ama guri hebel aan ku salaysnayn ama ku saabsanayn ama aan ku toosnayn oo ku hadlaan dad fara badan ayaa waxay u arkahayaan in iyaga wax loo qariyey taasaa marka waxay noqotaa mid inta badan ay isu godaan kuwa maaragtay aragtidooda laga yaabo inaynan weli qaangaadhin ama ayna indha dilaacsanin taasaa marka waxaa dhacday niman fara badan oo meel fadhiya ayuu sheeko sarbeeba uga sheekeeyey kolku sheekadii sarbeebta ninkii ka sheekeeyey ayaa rag fara badan su-aalo ka keeneen kolba nin baa isa soo mataxa oo dhaha maxaad ka wadaa miyaad ula jeedaa maanaad ii socotaa mihebel baad u jeedaa qaar kale inta waxaa ku dhex jira iyagoo laftoodu ka mid a kuwa farataysiga yaqaana farataysigu waxa weeye waxay waa kuwa markuu qofku hadal dhaho dhaha hadda sidaa sidaa ma waxaad ka wadaa hebel hebel baa sidaa saa aad ka wadaa ma hebel baad u jeedaa ma qolheblaad ujeedaa ma dad fara badan oo dhaqmada noocaasa ku caanbaxay amaba af soomaaliga intay isku dayaan inay turjumaan dhinac foosha xun u dhiga oo dadka iska hor keena ayaa badan marka qayb ka mida kuwii ayaa waxay dhaheen sidaa maxaad ka wadaa sheekada noocaas yaad u qarinaysaa ma hebel baad ujeedaa sidaas yaad ka waday ma sarbeebtan ma annagaad nagu gaadaysaa annaga af soomaaliga waa naqaanaa midha hebel baad ujeedaa sheekooyin noocaasa ayay soo bandhigeen markay soo bandhigeenna badidoodii yan ay maaragtay ku tuhmahayeen inuu yahay mid magaan ah ama kuwa aan badinin ka mid ah ayay maaragtay farta ku wada godiyeen iyagoo dhahaya yow iska caddahay warkan hebel baa loo wadaa kaasna waxay leeyihiin show inay maaragtay ku xuubsiibtaan ayay rabaan ama ay ku isduugtaan ayay doonayeen ama maaragtay haddii ilaahay kuu idmahayo ay boor isku qarin ku galaan ninkaa isaga ah oo ay ismarmariyaan ayaa intooda badan ujeedadoodu ahayd ninkana showmabaayooge waa nin aamusano isagu waaba nin show taakiya baac dheer oo iyaga dhanba ka horeeya waana nin balaaya kolkaasuu inta islaba rogay oo iyagii ku soo jeestay yuu yidhi dhegaysta markay dareenka wada siiyeen ayuu yidhi fallaadhii cirka loo ganay nin walow filo fallaadhii cirka loo ganay nin walow filo ayuu yidhi adiga inay kugu soo dhacdo oo fallaadhaasu iyadoo saa u welwimayso sidii wareentadii ay kor kaaga soo degto ay gelowga iska kaa turuqdo adiga laftaadu nin walowa filuu yidhi wixiina bijuu bijaa u dhihinba waan idiin sheegahayaa buu yidhi fallaadhii cirka loo ganay nin walow filo laftiinna ayaa halis ugu jira weeye warka ninkanu yidhi ee inaad idinka tihiin xitaa waa inaad filataan ee aniga xaggayga ha u soo buursina intaas ayuu daadka ku raaciyey iyagiina mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi ku qabso ku qadi maysid ku qabso ku qadi maysid